بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة وحا فرحة قرنيسة مكتبة النور الإسلامية إن أي إذن سوبان دكتور kutub kala duwan oo ku saabsan culumta shareecada islaamka kutubtaas oo u kala baxaysa afar mawduuc oo kale ah alxadiid الnabawiy almusطalax alxadiid usuul alfiq iyo asiira kutubtaas oo aad ka helaysaan maktabadda iyada oo cashraysan oo markaa aad loo diyaariyey oo looga shaqeeyey waxaa maktabada kutubta ay hayse kamida buluq lmaraam albayquniya tajriid sariix allumac fi usul alfiq alfiyat lciraaqi alfiyat siyuuti sharx lwaraqaat nadm lwaraqaat cumdat laxkaam alshamaa'il lmuxamadiya raxiiq lmakhtuum kowkab saatic iyo taysiir lmusalax iyo alcat lanwaar alwaadixu fi usul الفقه أقمار المضيئة مقدمة صحيح مسلم نخبة الفكر تسهيل الوصول تدريب الراوي وكل هذه الكتب دمان كتب تاسو دوحة كهليسا مكتبة النور الإسلامية وكتا لما قال هرقيسا خاصة مساجد كعلمتان دين عيسى قلبات ايوه مساجد كمسجد النور دين عيسى بري haddii aad rabto faahfaahin intaa ka badan fadlan waxaad kala xidhiidhaa teleefoonadan kale ah five two four zero three zero five two one three five four ama five one one six eight eight ama mobilka lambarkiisu yahay four four two six four zero seven wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحديث كن لا قبل سنة وصامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أنه قال فلينا وسندده رجنا وان لسوينا كتاب قد حسن لما سوينا لبدنا الناس دلي kolay labadoodabana ibnu numayr baa la yidhaa oo kaa horena waalidkuna waa dee ibnu numayr ka ibnu numayr in badanna ninkan maxamed ibnu cabdillaahi sheekha muslimna ibnu numayr waa u yimaadaaye laakiin de waxaa lagu kala farqiya cidan ay wax ka warinayaan iyo cidda ka warinaysiya kuwaasaa lagu kala farqiya ee waa laba nooc imaamo ah laba dewaa dee aimadii ah wuxuu yihi cali bnu rabiica qaala ataytu lmasjida masjidkii baan imi waa masjidkii kuufa wlmugiiratu amiiru lkuufati walxaala almugiiratu mugiira amiiru lkuufati kuufe amiirkeeda uu yahay waana waqtigii mucaawiya ayuu amiirka kuufe ahaa qaala wuxuu yidhi cali bnu rabiica odhanaya faqaala almugiiratu mugiira wuxuu yidhi samictu rasuula llahi sala allahu calayh wasalam yaquulu ina kadiban been calaya korkayga lagu been sheegtaa laysa ma ahaanin ka kadibin been calaa axadin axad kale lagu been abuurto ma aha oo dee been ruux kale laga sheegay mafsadada ka timaada waxay ku koobnaanaysaa un ciddaas ama ruuxaasiyo unbay kuba koobnaanaysaa bal haddii bal imanka markhaati beena iyo waxyaala la furo dee waxa uu ruux la gaadhsiin karaa iyadoo laguma dilo isagoon wax dilin haddii la yidhaha waxbuu dilayoo taasoo markhaati saas beena laguma soo oogo laakiin kadibka rasuulkii ilaahay laga been sheeganayaa dee inay wixii sharci buu noqon ilaa qiyaam saaca ama ilaa intaa dee waxa weeyaan diintaba lagu dhaqmayo oo laguma dhaqmo oo lagu camal falo fasaadkaa weyn ayaa kaba ratimaya faman kadaba calaya mutacamidan ninka been sheegtay aniga igu been abuurta xaalu yahay mid u badheerayo taasi isagoo garanaya waxaan inuu been yahay aniga markaa waxa aan jirin igaba wariya falyatabawa ruuxaasi ha yeesho macnaha wuxuu yeeshay maqcadahu meeshii uu kaba degayay min annaari naar macnaa ruuxaas naar buu gelayaa kollayna dee san kitaab ulimaan bay inoogu iman doontaa haddii aan la yidhaaho camal wixii aan dee gaalnimo ahaynee dunuubta kale ah ee ruuxa muslimkii kuma dhaco ee horta inay kuma gaaloobayana haddii aan istixlaal iyo waxaasi jirin gees kalena waxa weeya dee naarna markaas horta haddii uu galana kuma daa'imayo waxay noqonaysaa waciidka u yimaadaana macnuhu inuu yahay un jazihiisa iyo abaalkiisa wuxuu noqonayaa inuu naar galo in meel naareed uu isagu ficilkiisan uu kuba muto laakiin de haddii aanu kaba toobadkeenin muwaxidnimo uu kuba dhintay kollay arrinka inoo dambeeya kitaabulimaan inooguma dambeeya taxta almashiica way iman haddii dee naar uu saa ku galana waxa weeye waa adigu dee kollay naar ruuxii kuma daa'imiya ruux muwaxid ahaa waa hadduu muwaxid yahay bal waxa weeyaanuun kollay si acmaasha kaliya kabaa'irta dee ay markaa lagu xambaari jirin bay halkan culimmadu kuwa xambaaraan walow dee culimmada qaarkood sida abu moxamed aljuwayni imaamulxarameyn aabbihi iyo saguu kuba tago ruuxu hadduu tad u bareero inuu ku gaaloobayo gaalnimo taasi tahayo dee taasi hadal kaley noqon marka faman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar وxadثnي علي بن xجر السعدي qال xadثnا علي بن mسr qال أخبرnا محمد بن qays الأسدي عن علي بن ربيcة الأسدي وxadيiثkii hore dريق labaad عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثل waa xadيiثkii mid la mid ah lakiن وlm ydkr ninkii hore علي بن ربيcة kaba warinaya wuxuu ahaa سعيid بن عubayd imika waxa ka warinaya nin la ydhah محamed بن qays dee kollay sanadkuna iswada bedelay guud ahaan inta hore o dhami way isbedeshay marka wuxuu leeyahay xadiidku waa kii muqiiro uun intan ahayd faman kadaba calaya mutacamidan falyatawamaq cawdahu min annaar qoladan dambe way ku wariyeen laakiin jumlada hore ah ina kadiban calaya laysa ka kadiban calaa axad riwaayada qoladan kale may dhicin laakiin xadiidku waa kaan bal kolley axaadiisu waa inoo dhammaatay xadiidkani horta waa xadiid aada iyo aad axaadiista tawaaturtayba ah marka ugu xaggaa uguba badan bo waxaa la yidhaahaaba asxaab dee toddobaatan kaba badan ama siddeetaniyo kaba badan oo suyudina jaamicu saqiirkiisa xadiidkan markuu warinaya magacyadood iyo meelahay ku kala sugay inuu kuma soo arooriyo taas baa wariyay oo dee ma aha axaadiidaasi inay isku wada martabo tahay laakiin markan ma isu wada geynaa tawaaturkani uu kaba yimo barhkood baa asaaniidoodu daciif ka tahay laakiin waa xadiid aad iyo aad u tawaaturtay nawowina halkan qolooyin buu kaba soo naqlinayaa yidhi ilaa laba boqol oo saxaabi ayaa wariyay laakiin taa culimmada qaarna waxay kuba tiriyaan sida sakhaawiyo malaa sabquqalam inay tahay la arko inuu dee boqol in la yidhaaho ciraaqina wuxuu kaba cabiraa inuu dee fogaysanayo taasi naqliga caynkaasi kollay uu yar fogaysanayo ama dee mutlaqulkadib in la yidhaha xataa taasna isuma wada gaadhayso bal waxaan leenahay horta xadiidkani waa xadiidka aad iyo aad u weyn ee tawaaturay waxyaalaha xadiidka inoogu suganna waa rasuulkii ilaahay dembi aad iyo aad u weyn uu yahay bal iyoynaan gaadhsiin baxda alkufri saa bacd alculamaa u gaadhsiiyeen taasna waxa ay tahay uun bal in dee layska hubsado axaadiidan oo culimmadu allaha ka raali adee kutubtan dee axaadiidta mawduuca ay ku ururiyeen iyo kuwan axaadiidta mashhuurka ay ku ururiyeenba waa si looga badbaadi lahaa waxyaalo aan jirin rasuulka ilaahay in loo tiiriyo walow dee imanka halkan camdi inoogu qaydan yahay taa loo tiiriyo taasna bal in lagu yar dadaalo kutubta axaadiidta mashhuurkaa dhigta iyo axaadiida mawduuca kuwaa dhigo oo kale ama waxaa dee axaadiid maaha laakiin waxaa xadiidka laguma yidhi mawduuca in daalacashada lagu badiyo si umuuraha caynkana ee dhacaya kolkol kutubtii dhacayee waxyaalaha khudabadii ay kaba imanaysa adigu bal waxaa in dee bal laga digtoonaado bal taas oo kale markaas xadiidkuna waa ruux alla ruux kasoo garanaya ama danigiisa ay u qaalib noqotay waxaana inuu mawduuc yahay dee xaaraan buu noqonaya inuu caddaynayo uun mooyaane taas mawduucana lama eegayo xadiidku uu ku saabsan yahay hadduu xadiidku axkaam ku tacalluqsan yahay hadduu targhiib iyo tarhiib yahay iyagu waa isla wada mid uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wixii been ee laga wariyey iyadoo la garanayo ama loo malaynayo dee waciidkan intaa leeg ayuu waxa weeye uunba ayaa ruuxii uu mudanaya weeye wallah subxana wa tacala ala aclam